بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لدى إسلام كاهو وحن إن شاء الله تعالى كورمي دونا arrimo xasaasi ama su-aalo badan oo inta badan haweenka muslimaadku ay isweydiiyaan oo ku saabsiisan yacni jannada marka la galo ilaahay subxaana wa tacaala haynaga yeelay naka iyo wixii islaamkaba ahbe kuwa gala jannada ilaahay uu ku arsaaqe haweenkii xuuralcayn ma leeyihin oo ninkii waa loogu baaqay oo waa loogu yabohay xuuralcayn oo meelo badan oo qur-aanka ka mida baa loogu sheegay xuurun ciin yacni gabadh qurxoon oo indho waaweyn oo jidhkeedu sidan yahay iyo sidan yahay oo daahiroo mutaharo ah oo aan la nadiifiyey oo aan waxyaalaha la naco ama waxyaalaha la karaahiyeysto ama waxyaalaha dhibka ku ah haweenka adduunyada aan lahayn iyagu gabdhahaasaa loogu baaqay ninkii oo layidhi waad guursanaysaa maxaa loogu baaqi waayey haweenkii muslimaadku aaway iyagii wixii loogu baaqayay meeye xuuralcayntoodii miyaanay cadaaladi jirin su-aalahaas ayaa ah su-aalaha la isweydiiyo waana meelaha ay ka dhex faa'iidaystaan gaalada mustashriqiinta ah ama kristan ha noqda ama atis ha noqda ama yahuudi ha noqdo wuxuu doonaba ha noqda wuxuu ka dhex faa'iidaysanaya meelahaas si uu uga soo dhaco oo uu dadka muslimaadka ah ee inta badan aan aqoonta badan u lahayn diinta islaamka si loogu duufsado oo jarkaa looga tallaabsado waynu ka hadli doonaa su-aalahaana waynu ka jawaabi doonaa wixii ilaahay subxaanah wa tacaala uu inaga garan siiyey waxaan kaloo ka jawaabi doonaa horta xuural cayntan la sheegayo iyo gabadhan muslimadda ah ee soontee salaadee ilaahay ka cabsatay labadoodan horta yamaa fiican waxyaalo badan oo arrimo ku saabsisan arrimahaas ina kaga jawaabi doonaa insha allahu tacala intaynu mawduucan ka warrami doono ugu dambaynna waxaynu kusoo gunaanadi doonaa inaga oo radin doona oo shubahaadkaas ama ismuudsiinta gaaladu ay kusoo dhex tuurto dadka muslimiinta ah ama shaydaanka laftigiisu uu kusoo dhex tuuro haweenka muslimaadka ah inagoo radin doona oo qaab caqliga gelaya ama scientifically cilmi ahaan la caddeeyey aynu ku radin doono oo aynu ugu jawaab celin doono ugu horeyn waxa aynu ku bilaabaynaa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu abuuray makhluuqan bani aadamka ama nebi aadam carruurtii kasoo farcantay oo insaan ah laba jinsina way ka kooban yihiin waa lab iyo dhidig waa nin iyo gabadh ninkan iyo gabadha tani way kala duwan yihiin waxyaalo badan oo iska shabahaan baa jiro muuqaalka ah dhaqanka ah hadalka ah wax cunidda ah waxyaalo fara badan fara badan oo ay iska shabahaan oo iskaga midkan yihiin baa jira laakiin waxaa kaloo jira waxyaalo badan oo kale oo ay ku kala duwan yihiin labkii iyo dhidigii ha noqoto mid physicali ah oo yacni muuqda oo jidh ahaan la arko ha noqoto mid psychologically ah oo ama caqliga ama garaadka ama maskaxda ama sida tan ama sida tan oo ah oo ku kala duwan yihiin ama ha noqoto dhaqankii waxyaalo fara badan oo kale ay ku kala duwan yihiin marka farqiyada horta ay ku kala duwan yihiin inagoo ka duulayna ayaynu eegaynaa oo ku fiirinaynaa aragtida lab iyo dhidig baynu ku fiirinaynaa ee kuma fiirinayna aragtida bani aadam guud ahaan allahna subxaanahu wa tacaala marka uu ka hadlayo xuuralcaynta wuxuu ninka ugu ballanqaadaya ninku wuxuu jecel yahay ama wuxuu ka helo wuxuu xiiseeyo wuxuu caashiqsan yahay wuxuu kalgacaylka uu hayo maadaama qofkii ninka ahaa uu qalbigiisa ilaahay uu ogyahay wuxuu jecelyahy sidoo kale haweentii muslimadda ahaydna iyadana rabbigeen subxaana wa tacaala wuxuu ugu ballanqaaday waxay jeceshahay ee ay ka doorbido wax kastaba ee ay hantideeda iyo xoolaheedaba ay u hurto waxyaalahaasaynu soo bandhigi doona insha allahu tacaala ugu horreyn su-aal baan ku weydiinay waxaan ku leeyahay ka soo qaad inaad tahay waalid waxaad leedahay wiil iyo gabadh baad leedahay mid walba uu buuxiyey sanadka siddeed iyo toban jir ay gaadheen dugsigii saray dhameeyeen ama jaamacaddii digrigii koowaad bay qaadanayeen aabbana waat waxaad doonaysaa marka inaad labadii wiil wiilkii iyo gabadhii aad mid walba ka farxisid oo aad hadiyad siisid hadiyadda marka aad siinaysid waa in ay noqotaa mid kastaba wax uu ku farxayo wiilkii wuxuu ku farxayo gabadhiina waxay ku farxayso marka wiilkii baad u timi waxaad ku tidhi aabbe maanta haddaad iskuulkii dhammaysay ama jaamacaddii aad shahaadadii qaadanaysid waxaan hadiyad kuu siinayaa markaad shahaadada qaadatid ama aad qalinjabisida imtixaanka ku guulaysatid waxaan ku guurinayaa gabadh qurxoon oo indha waaweyn oo aan aqaano aabbaheed iyo hooyadeed iyo guriga ay degan tahay iyo ehelka ay kasoo jeedo ehel wanaagsan ah gabadhaasaan kuu guurinayaa aad la aqalgelaysa wiilkii wuu farxaya waayo fitradii ilaahay uu ku abuuray ayaa ah inuu jecel yahay ninka ragga ahi dumarka marka wiilkii wuu farxaya aabbuhuna marka aad u ballanqaadaysid ama aad u sheegaysid midaad ka qajilaysid ma aha ee waa midaad og tahay in wiilkaagu markaad u sheegaysid inuu gabadh guursanayo gabadhaasna ay tahay gabadh qurux badan oo indha waaweyn oo sidan iyo sidan ah kama xishoonaysida si toos ah baad ugu sheegaysid laakiin taa beddelkeeda markaad inantaadii aad doonaysid yadana inaad wax ugu ballanqaadid ama aad hadiyadaad siisid markay iskuulkii dhammayso ama jaamacaddii ay qalin jebiso maxaad ugu hadiyad u siin lahayd ama aad ugu ballan qaadi lahayd ood odhan lahayd aabba waxaanaan ku siinaya ma intaad hortagtid gabadhii aad dhashay inantaadii ayaad odhanaysa aabba waxaan ku siinayaa nin feedha waaweyn oo halkan xabadka muruqyo waaweyn ku leh halkan gacmahana muruqyo waaweyn oo bisabiska iyo trisabiskal saddexdan muruq ee xagga gacanta xagga dambe iyo labada muruq ee xagga hore ay saa usoo baxeen oo calooshay six baa ku leh lix muruq oo kala go-ay ku leh ayaan kuu guurinaya oo ku xambaar ayaan kuu guurinaya ma saasaad ku odhan lahayd inan aad dhashay ma kula tahay qof aabba soomaaliya ama qof muslim ah ama qof adduunyada ku noolo akhlaaq leh inuu aabbihii inantii uu dhalay uu sidaa ula hadlo ama uu hadiyad ahaan u siiyo nin ajnebi ka ah yacni suurtagal ma ah aabba soomaaliyeedna kama suurtowdo aabba muslimna kama suurtowdo aabba qof caadiyo fitradiisii qabana kama suurtowdo ee laakiin waxaad ugu baaqaysaa taa cagsigeeda inantii markaad doonaysid inaad ka farxisid waxay jeceshahay inantii oo inantu xitaa haddaad sidanba ku tidaahdid indhahay xagga hoose gashanaysayo way qajilaysaayo way xishoonaysa laakiin taa beddelkeeda wax ka duwan baad ugu ballanqaadaysa waxaad leedahay aabe maanta haddaad iskuulkii dhammaysid takham dahaba baan kuusoo iibinaya waxaan ku siinayaa barfiimkii iyo macadarkii noocaas noocaasi wanaagsanaa baan kuusoo iibinaya maryihii ama dharkii satii sidan ahaa iyo sidan ahaabaa lagu soo iibinaya marka gabadhii way ku farxaysaa way qoslaysaa waxay leedahay aabbahay wuxuu igu ballanqaaday takham dahab ah maryaha sidana dharka sidan ah ayuu igu ballanqaaday kalamanaad xishoonin inaad ugu ballanqaadin inaad usoo iibisid dhar ama sad qurxoon oo dhar ah ama dahab ama maas macmacaadintaa kale dumarku ay ku xaragoodaan kagalamaad xushoonina waad u ballanqaaday gabadhiina way ku faraxday haddaba inagoo haddaba tusaalaha ka duulayna rabbigii abuuray bani aadamku rabbigii abuuray bani aadamku iyo inaka keeneeba caqli badan ama keeneeba cilmi badan waxaa cilmi badan dabcan ilaahay subxaanahu wa tacaala marka ilaahay wuxuu ogaa in ninku uu jecel yahay gabadha oo ninku gabadhka gabadh hadduu arko wax kasta uu ku jecelyahy codkeeduu jecelyahy oo muuqaalkeeduu jecelyahy oo dhaqankeeduu jecelyahy oo la jooggeeduu jecelyahy subxaan allah yacnii nin aan wax badan ka bartay ilaahay ilaahay jannadii raxmaanka ha ka waraabiyo oo sheekh axmed diidaad raximahu llahu raxmatan waasica ayaa wuxuu dhihi jiray had iyo jeer ale markuu munaadaraadka u gelayo ama doodaha markuu gelayo ayaa wuxuu dhihi jiray ninku asalka ama sida dabiiciga naajirali sida ilaahay uu ku abuuray wuxuu jecel yahay naag ama dumar wuu jecel yahay wax kasta dumar buu ku jecel yahay waxaana nagaga xariibsan buu odhan jiray oo cilmigeeda iyo aqoonteeda leh in ninku uu jecel yahay dumarka dadka reer galbeed ama reer galbeedka iyo dadkan degan reer yurubka iyo maraykanka sababtuna waxa weeye buu ku yidhi tusaale ina siinaya axmed diidaad ilaahay naxariistai jannaha ka waraabiya wuxuu yidhi xayaysiis kastooo t v ka soo baxa ama jornaal ka soo baxa ama raadiyo ka soo baxa ama internet ka soo baxa waxa ugu soo horraysa gabadh qaawan oo ama maryo aan sidanin ama maryo semi naked ah ama qaawan ama iska qaawan ayaa kasoo horraysa waxaad arkaysaa taayar la xayaysiinayo buu yidhi taayar baabuur oo la xayaysiinayo waxaana kasoo horraysa gabadh qaawan waxaana ku qoran xaggii hore ledstrifer now iminka kaxee yamaad kaxaynaysaa ma gaadhiga taayirkeeda mise iyadaad kaxaynaysaa subxaan allah marka dumarku waxa sababta loogu soo xayaysiis kasta loogu soo darayo filin kasta loogu soo darayo waxa weeye waa ragga ayay soo jiidanaysa waa attractive waa gabadh ragga soo jiidanaysa sidaa darteed ninka gabadh kasta wuu jecel yahay wax kasta wuu ku rabaa codkeeduu raba dhaqankeeduu raba la jooggeeduu raba wax walba uu ku jecel yahay waa tabiici waa wax ilaahay uu ku abuuray axmed diidaad wuxuu yidhi laba nin mooyaane labada nin ee aan dumarka jeclaynayn waxa weeye nin xanuunsanaya oo dareemayaashiisu ama qalbigiisu uu ka buko de waa miskiin xanuunsanaya wuu bukaa kaasi ama beenaale labadaa wixii aan ahayn dhammaantood bani aadamku way og yihiin in ninka bani aadamka uu jecel yahay gabadha taasi waa halka ilaahayna subxaana wa tacaala wuu ogaa bani aadamka ama ninka ragga ahi wuxuu jecel yahay marka wixii uu jecel yahay buu ilaahay ugu baaqay oo wuxuu ku yidhi xuurun cayn baan ku hayaa oo jannadii ah marka xitaa qofka bani aadamka gaar ahaan ninka ragga marka jannada looga sheekaynayo ee la leeyahay webiyaal baa soconaya oo deegaankeedu sidan weeye oo waa qurxoon yahay oo waad ku waaraysaa oo waad ku dhimanaysaa yacni kuma dhimanaysid baan uga jeeda kuma xanuunsanaysid waxaasoo dhan marka la akhriyo haddaanay meeshii aanay deegaankii aanay u joogin gabadhi ama aanay haween u joogin isaga agtiisa yacni waxbaa weli dhiman brioditigiis ama wixii koowaad ee uu ka fakeraya waxbaa ka dhiman subxaan allah taasi waa marka aynu eegno ninka ragga ah ilaahay wuxuu og yahay oo cilmigiisa uu ka ogaaday inuu ninka bani aadamka ahi uu jecel yahay gabadha sidaa darteed si uu ugu soo jiito oo uu camal saalix oo wanaagsan uu u qabto wuxuu ugu ballan qaaday inuu xuuralcayn helayo hadduu camal wanaagsan ula yimaado gabadhii beddelkeedana waxa loogu ballan qaaday wixii iyaduna ay jeclayd gabadhu dabcan inay nin wanaagsan ay guursato way jeceshahay nin wanaagsan oo sidan oo diin lo akhlaaq lo waa kan oo shaqadiisa kasoo baxaya inay guursato qurxoon inay guursato way jeceshahay laakiin waxbaa ka horeeya waxaan ka horeeya ninka brioditigiisu ama waxa koowaada ninka uu ka fakeraya waa haween baynu nidhi oo uu lacagtiisi iyo xoolihiisii wax walba oo ku bixinaya laakiin gabadhii iyada wax kalaa ka horeeya waxaan ka horeeya waxa weeye waa quruxdeeda ya salaam waa quruxdeeda gabadhu waa quruxdeeda waa dhallinyaranimadeeda waa bikranimadeeda waa cifadeeda waa sharafteeda iyo sharafta loo samaynayo in lasoo doono in loo soo golo fadhiisto waxyaalahaasaa ka horeeya intaanay marka hore hamiyin ama aanay rajaynin nin xuuralcayn ama wixii la midka marka quruxdaasu alleh subxaana wa tacaala ugu ballan qaaday gabadhii haweenkii muslimadda ahayd oo waa kii alla laha subxaana wa tacaala awaman yunashi'u fi lxilyati wahuwa fi lkhisaami gayru mubiin isagoo inoo tilmaamaya in inantu markay yar tahay lagu kobciyo lagu ay ku kobocdo ay ku korto isqurxinta bal u fiirsa labada ay carruure yaryar wiilku markuu yar yahay uu sidaa socodbarad u bilaabo markiiba wuxuu ku bilaabaya inuu baastoolad qaato gaadhi eryado baaskiil eryado garaan eryado suuqa cararo ama sariirta intuu fuulo ku dul boodboodo qof kastoo waalid ah ama cid carruur ahi la joogto wuu garanayaa nin ilmaha yar ee labka ah ee ninka ahi siduu u dhaqmo baastoolad buu eryanaya waa kan waa kan waa kan laakiin inantii markay yar tahay ayaduna markay socodka barato caruusad yar bay haysataa ama qolka hooyadeed bay tegaysaa oo maryihii hooyadeed ay gashanaysa gashanaysa ama muraayadii hooyadeed markay isku eegto ee isku qurqurxin jirtay ayay isku qarxinaysaa iyo dahabkeediiyo waxeedii waa kanoo waa kan ayay isticmaalaysaa waxayna tusaysaa yaraantoodu oo ay matalaysaa yacni mid walba jinsiga ay ka soo jeedaan wiilku markuu yar yahay wuxuu matalayaa jinsiga uu yahay oo ah lab labniman ka dareemaya ilmihii yaraa ee ninka ahaa marka uu dhaqmayo ama ficilada iyo falka uu samaynayo inanta yarna yadana waxaynu ka dareemaynaa inay dhidig tahay oo falkii iyo ficilkii dhidignimada ayaynu ka dareemaynaa walidaalik buu rabbigeenna u leeyahy subxana wa tacaala waa ka ku abuura ama yacni ku kobciya gabadhu markay yar tahay isqurxinta iyo ishagaajinta iyo dahabka kan xidho iyo maryaha kan wanaagsan xidho iyo wejigaaga hagaaji rabbi baa ku kobciya oo ku barbaariya gabadhii walidaalik gabadha wixii ugu horreeyey baa nadhiyey brioditigeeda ahaa ee ugu horreeyey ka fakeraysay waxa weeye yacni quruxdeeda waana shayga ay lacagteed iyo xoolaheed iyo hanti waxay leedahay badankeedu ay ku baxdo bal u fiirsada statitiskiis la sameeyey ama cilmi baadhis la sameeye waxaa la ogaaday haweenaydu intay nooshahay xoolaheeda waxay ku bixisaa quruxdeeda uun ama mikyaasha ay soo iibsato ha noqoto wejigeeda ay ku qurxinaysa ha noqoto ama maryo ay gashanayso iyo sida tan iyo cadar laysku buufiyayo waa kan ama deegaanka ay degan tahay oo ay had iyo jaraada ka shaqaynayso ha noqoto oo meeshaas inay gariin noqoto nadiif noqoto ha noqoto xoolaheeda dhan iyo nafteeda waxay u huraysaa inay iyadu qurux badnaato marka labaad ay dhallinyaro noqoto marka saddexaad ay noqoto gabadh nadiif ah intaa markaa wixii ka dambeeyay bay rajaynaysaa nin wanaagsan oo kuwana ka horreynaya ninkii wanaagsanaa walidalik baa rabbigeena subxaana wa tacaala markuu gabadhii muslimadda ahayd iyadana u ballanqaadayey jannada wuxuu ugu ballanqaaday wixii ay jeclayd ayaa loogu soo horraysiiyey oo ahaa dhallinyaronimadii ilan markay gabowdo mar walba waxay migshaashkan iyo waxaan laysu marinay laysu qurxinaya waa inaad dhallinyaro noqotaa soo maa wixii marka alle subxaana watacaala ugu ballanqaadaya waa maxay waa wixii markaa gabadhu ay jeclay rabbigeen wuxuu yidhi subxaana wa tacaala innaa anshaanaahunna inshaa'a fajacalnaahunna abkaara curuban atraaban liasxaabi ilyamiin innaa anshaanaahunna insha'a annaka ayaa haweenkii muslimaadka ahee adduunyada joogay abuurnay abuurid kale yacni waa isla xaliimadii waa isla canabtii waa isla caashadii waa isla farduustii laakiin abuurid kalaa lagu abuuray inshaa kale nebigeenu calayhi salaatu wasalaam isagoo tilmaamayo ka warramaya arrinta tan wuxuu yidhi yacni gabadhii waxay dhimanaysaa iyadoo waayeel oo cajuusad ah laakiin markayso marka ilaahay subxaana watacaala uu soo noolaynayo oo ay janno gelayso waxaa laga dhigayaa gabadh dhallinyaro ah oo inagii xasuusanna xadiidkii nebiga islaantii waayeelka ahayd ee nebiga u timi sala allahu calayh wasalam ee ku lahayd rasuulka ilaahayo janno ma gelaya uu ku lahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam islaamaha cajuusiintu jannada ma galaan dabadeedna islaantii ay yacni ay oynaysay markii dambe nebigeenna waa kay ku lahaa sala allahu calayh wasalam yacni adigoo yar oo shabaab ahoo dhallinyaro ah baa lagu gelinaya allahna waa kan subxaana wa tacaala inagu leh innaa ansha'naahunna inshaa annagayba markaa abuurnay oo kobcinnay oo mar kale soo abuurnay haweenkii gabdhihii muslimaadka ahaa fajacalnaahunna abkaara markaasaan ka yeelna bikrooyin waa arrinta iyo mushkiladda ugu badane haysata haweenku waa maxay inay yaraato inay bikro ku noqoto inay qurux badnaato waa kan alle subxaana wa tacaala ugu ballanqaaday curuban atraaba curuban ninkeeday jeceshan oo jacayl ka duwankii adduunyada ayaa alle subxaana wa tacaala ku abuuraya atraaban wayna wada siman yihiinoo waa iskuda inantii yarayd iyo ayaydeedii boqolka sannadood ka horraysay ama ka weynayd isku wada da' bay yihiin axaadiista qaarna ay tilmaamayaan saddex iyo soddon jir baa laga dhigayaa da'doodii oo markay ugu dhallinyarsan yihiin ay ugu xooga badan yihiin intaa markuu alle subxaanahu wa tacaala uu ka soo sheekeeyey oo uu ka sheekeeyey in la yaraynayo dhallinyaro laga dhigaayo la qurux badanaysiinayo ayuu ku xojiyey maxay inay ninkii ay markaa guursanaysay wuxuu ku yidhi liasxaabi ilyamiin waxa iskale gabadhaa wanaagsan ee muslimadda ah ee lagu hagaajiyey jannadii liasxaabi ilyamiini kuwii gacanta midigta ku qaadanaya kitaabkooda oo ah dadkii ahluljannada ahaa walidalik waxaynu fahmaynaa marka aayaadkaas inoogu tilmaamaya yacni inoo tilmaamaya inuu ninku xuuralcayn uu ku leeyahay jannada waxa weeye wax lagu soo jiidanayo ninkii wixii uu jeclaayo uu ka heli jiray oo ilaahay baa og inuu ninku jecel yahay gabadhii deetana ilaahay subxaana wa tacaala si uu camal fiican uu sii fusho oo qofkii uu sii daladaalo ninkii ragga ahaa xuuralcayn baa loogu bushaareeyey laakiin gabadhana sidoo kale xuuralcayn hay oo odhan inu hay soo dul istaagin xuuralcayntii gabadhuna meedaya iyadana waxaa loogu bushaareeyey oo loogu ballan qaado loogu yaboohay wixii iyadu ay jeclayd ee brioditigeed ahaa ama sidii ay waxu kale horu marinaysay oo ahaa quruxdeedii waa loo hagaajiyey deegaankeediiyo waxa ka noo waa kan qur-aanku uu ka warramaya intaasoo webiyaal iyo jannadu sida u ekaanayso deegaankii baa la hagaajiyey shakhsiyadeedii baa la hagaajiyey yacni daahir baa laga dhigo waa la nadiifiyey markii waxaasoo dhan laga warramay ayuu markii dambena yidhi liasxaabi ilyamiin waxaa guursanaya yacni raggii wanaagsanaa ee asxaabulyamiinka ahaa haddii aynu su-aashaas intaa kaga nimaadno oo aan u malaynayo in qof kastoo muslim ahbo intaa uu ku qancaayo waxaanu u imanaynaa su-aasha kale inta badan dadku ay isweydiiyaan gaar ahaan haweenku ay isweydiiyaan oo ay dhahaan haweenka muslimaadka ah ee adduunyada joogay iyo gabdhahan horta xuuralcaynka ah yamaa fadli badan dabcan su-aasha waa laga jawaabay oo xabiibkii moxamed baa ka jawaabay sala allahu calayhi wasalam xadiidkii nebigu calayhi salaatu wasalaam ay kasoo warinaysa umu salama umu salamana waxay ahayd yacni mid ka mid ah haweenkii nebiga calayhi salaatu wasalaam oo waxay tidhi xadiid aada u dheer buu ahaa yaa rasuul allah nisaau dunya afdal am xuralcayn rasuulka ilaahayow haweenka adduunyada jooga iyo gabdhaha xuralcaynta ee jannada jooga yamaa fadli badan oo khayr badan qaala wuxuu dhahay markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam bal nisaau dunya gabdhaha iyo haweenka adduunyada ayaa ka khayr badan min alxuralcayn gabdhaha xuralcaynta gabdhaha adduunyada joogaa ka khayr badan oo waxay uga khayr badan yihiin nebigu tusaalu bixiye wuxuu yidhi ka fadli dihaarati cala albitaana sida marada dusha laga gashto ay uga khayrka badan tahay marada yacni hooska gashiga ah gara shaatiga aad sidatid shaatiga aad sidatid ninka raggu shaatiga uu sito iyo garamada ka hoosaysa yamaa wanaagsan yamaa qaalisan markaad suuqa tagtid aad mara doonaysa inaad soo iibsatid garamada hoose ee aad hoosta ka sidatid iyo shaatigan ama khamiiska kan yamaa qaalisan dee shaatiga iyo khamiiska qaalisan oo qiimo badan garamadana waxaad qaadanaysa haddaad doontid mid gebigeedba hal dollar ama waxaan qiimo saa u badan aan ahayn walidaalika nabigeenu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam sida maradaad ay sare ay uga qiimo badan tahay uga qurux badan tahay marada hoose ee hooska gashiga ah siday uga fiican tahay oo kale ayay gabadhii musliimadii adduunyada joogtay uga wanaagsananaysaa ee gabadhii xuralcayntay jannada joogtay umu salama waxay tidhi radia allahu canha yaa rasuul allahi wabima dalik rasuulki ilaahayo maxay sidaasi ku dhacday oo maxaa yacni sababtu waa maxay waayo ay gabadhii adduunyada joogtay uga khayr badatay uga wanaagsanaatay gabadhii kale xuralcayn tahay nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam bisalaatihin salaadoodii ayay salaadoodii wa siyamihin iyo soonkoodii wa cibaadatihinna lilah iyo cibaadadii ilaahay subxaana wa tacaala ay ilaahay u cibaadaysanaysay marka ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ugu bedelayaa nebigu waa kan bishaarooyinkii bixinay gabadhii muslimadahay sida ay u eekaanayso albasa allahu wujuuhahuna nuur ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ugu labisayaa wejigoodii nuurka oo wejigoodiba nuurba laga dhigaya wa ajsadahuna alxariir jidhkoodiina waxay noqonaysaa xariir buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam biidu lalwaan midab caddaana thiyaabun khuduri thiyaab midabkeedu ama maryaha la gashanaya ama dharkuna midabkeedu uu yahay midabka doogga ah iyo akhdarka sufru lxuliy weelkii la isticmaalayo sufuri yahay majaamiruhunna dur cuudkii la isticmaaliyo udugiina macdantan durka uu yahay waa waxyaalaha inaan garanaynin oo alle subxaana wa tacaala uu ugu diyaariyay haweenkii muslimaadka jannada wa amshaatuhunna dahab karfeedhii ama oo shalladii ay ku shallaynaysanayseena dahab ay tahay yaqulna waxay dhahayaan marka haweenkii way heesayaan dee cod wanaagsan oo codkii gabdhihii jannada jooga ama xuralcayntu siday ku heesayaan ama ay ku qaadayaan oo kale ku qaadayaan erayada tan soo socda iyagoo leh naxnu alkhaalidaat fala namuuta abada annaka ayaa ah kuwa waaraya mana dhimanayno abidkayo wa naxnu naacimaat falaa nab'asu abada annaga ayaa ah kuwii loo nicmeeyey abaarina naguma dhacayso abidkayo wa naxnu almiqiimaat falaa nadacnu abada annaka ayaa ah kuwa lagu degayo ee deegaanka rasmiga ah mana yacni nalaga tegayo wa naxnu radiyaat annaga ayaa ah kuwa raalliyayaasha ah ee raalliyada ahi wa annaka falaa naskhatu abada mana cadhoonina abidkayo tuuba liman kunna lahu wa kaana lana waxa wanaagsanaaday ninkan waxaas u noqon ama ninka agtayada jooga kaasi waa wanaagsanaado khayr baaba u sugnaaday iyo kan annagu la joognaba yacni labadayaduba khayr baa yacni ayaan isku nahay bay leeyihiin taasina waxa weeye codka wanaagsan ee marka gabdhihii muslimaadka iyo xuralcayntiiba ay qaadayaan jannadii oo iyagu ay tilmaamayaan axaadiistaasi oo imaamu tabari baa xadiidka kan soo warinaya walow imaamu albani uu ku tilmaamayo raximah llah uu leeyahay waa daciif intaa waxa u dheer haweenkii muslimaadka ahaa mar haddii laga sarraysiiyey gabadhii xuralcaynta oo iyadu ay noqotay boqoradii maadaama ay soo soontay oo takaaliif badan oo iyo waajibaad badan ay ka soo baxday oo camalkeedii ay la timi ay ku soo gashay jannada gabadha tan kale xuralcaynta dee iyadu manay soo shaqaysanin ilaahay unbaa ku abuuray jannada marka way ka sarraynaysaa oo way ka wanaagsananaysaa boqoradeedana way noqonaysaa waxaa kaloo u dheer intaa in gabadhii muslimadda ahi daahir laga dhigayo oo daahir macnaa wax looga jeeda yacni ma laha suuli lama booqanayo oo cuntada markuu cuno ruuxii ma booqanayo suuliga iyo musqusha toonna ma tegayo oo kaadi ma jirto dhiigna ma jiro iyo caada toon iyo ma xaydka iyo nifaaskii toonna waxaasi ma jiraan kaadi iyo saxara toonna ma jiro waxaaso dhan waa lanaga nadiifiye wax allaaliya wixii falxumo ah waa laga nadiifiye waa daahir haweenkii waxaa intaa u dheer sidoo kale gabdhihii waxa laga nadiifinaya iyo ragguba waa la mid waxa iyagana laga nadiifinaya xiqdigii iyo xaasidnimadii murugo badan iyo walbahaar badan iyo cabsi badan oo quruuxa iskaga jira ciilkaambi badan masayr iyo hinaase waxaasi ma jiraan jannada inta la joogo ilaahay baanu ka baryanaa inuu naga yeelo ahluljannada alle subxaana wa tacaala isagoo markaa si guud inoogu tilmaamaya nicmooyinka ay ku nicmaysanayaan ahluuljannuhu waa rag iyo dumar be wuxuu dhahay alle subxaana wa tacaala yudaafu calayhim bisixaafin min dahabin waakwaab وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون ربنا وحده سبحانه وتعالى يسوى سجود وقوى الرماية نعمة تلمشة waxaa lagula dul dawaafayaa raggii iyo haweenkii muslimaadka ahay jannada joogay sixaaf waa weelalkii saxankii dahab ka samaysan iyo akwaab koobab dahab ka samaysan wa fiiha maa tashtahiihi lanfus waxaana ahaadee wax kastoo naf bani aadam ay ishtihayso wax kastoo naf bani aadam ay jeclaato oo hunguri ka gala waa yaallaa meeshii wa taladu lacyun iyo wax kastoo isha bini aadamku ay ku degto ku idhadogsatana waa yaallaa yaa salaam wa antum fiiha khaaliduun ayuu rabbi yidhi subxaana wa tacaala xaal idinkuna aad tihidin kuwa ku waaraya jannadii aayaddaasi waxay si guuda tilmaamaysaa in qof kastoo muslim ahi wax allaaliya wuxuu ishtihooday oo uu jeclaaday uu rabbigan uu siinayo subxaana wa tacaala intaa haddii aynu kasoo gudubno walaalayaal waxaynu u gudbi doonaa su-aal kale oo inta badan iyaduna soo noqnoqota ama dadka badankooda ay ka warramaan oo ay jawaabteeda raadiyaan waxa weeye gabadhii muslimadda ahayd markii ay dhimatay oo laga yaabo inay ka tagtay ama ay hore usii guursatay rag fara badan yaa guursanaya gabadhii muslimadda ahayd ma ninkii ugu horreeyey baa guursanaya mise kii dambe waxaynu u kala qaadaynaa gabdhihii muslimaadka ahayd jannada galay afar qaybood baan ka dhigi karnaa mid waxa weeye iyadoo yar oo bikra ah ayay dhimatay oo waa la oofsaday gabadha yar yacni iyadoo aan hore loo guursanin geeriyootay gabadhaas rabbi subxaana wa tacaala nin wanaagsan oo ka mida ahluljannada ayuu u guurinay waxaa kaloo ka mid a qaybaha kale gabdhaha waxaa ka mid a gabadh guursatay nin laakiin walciyaadu billah ilaahay baynu ka magan galnee ninkii uu ka noqday ahlunaar taasina waxay la mid noqonaysaa oo ay isku xaalada noqonayaan sidii gabadhii aan horey usoo guursanin oo kale oo rabbigeen baa subxaana wa tacaala u guurinaya nin wanaagsan oo ka mid ahluljannada waxaa kaloo ka mida dumarkii gabadh yacni guursatay hal nin oo keliya taasna alle subxaana wa tacaala haddii ninkeedii uu jannada la soo galo yadana labadoodiiba rabbigaan subxaana wa tacaala wuu isu guurinaya oo waxa u daliila aayaadkii qur-aankeeda fi suurati tuur uu rabbigeen ku tilmaamayey subxaana wa tacaala والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما لتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين ربنا وحليه سبحانه وتعالى كوي الرمي إله يا رسول كيس كوي الرمي ذريته دي يجنا إيمان لجه هلي waanu raacinaynaa buu yidhi iyaga iyo durriyadoodiiba yacni waa haweenkoodii iyo carruurtoodii haddii iimaan laga helo iyagana waanu israacinaynaa iyo jannada ayaanu wadagelinaynaa isku daraja ayaa laga dhigaa walow haba noqoto darajooyinkoodu ha kala sarreeya laakiin waxaa ka mid ah fadliga iyo dheeraadka ilaahay subxaana wa tacaala haddii ninkii uu darajo weyn uu leeyahay oo gabadhiina darajo yaroo ka hooseysa ay leedahay intiiba fadliga ilaahay iyo khayraadkiisa waxaa ka mid ah in gabadhii darajada hoosiisii inta sare loo soo qaado la raacinayo markaa ehelkeedii iyo ninkeedii loo geenayo xagga sare jooga ilaahay baan ka baryana inuu naga yeelo kuwaasi jannatu firdows een ku sheekaysta ayuun ilaahay subxaana wa tacaala ka baryanaa wamaa alatnaahu min camalihim min shay camalkoodiiyo wixii ay shaqaysanayeenna waxba kamaana nuqsaamin buu yidhi rabbi subxaana wa tacaala ruux kastana wuxuu kasbanaya wixii uu rahansaday wixii uu qabsaday unbuu loogu abaalguday gabadha kale jirta waxa weeye waa gabadha dhowr nin guursatay oo nin bay kala tageen oo nin kale guursatay ama ninkiibaa ka dhinto rag kale guursatay dhowr nin baa marka ay ay meher u qabatay marka dhowrkaa nin keebay guursanaysa ma keedii ugu horreeyey maka ugu dambeeya xadiidkii umu salama wuxuu tilmaamayaa inay haweenaydu kala dooranayso oo nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam waxay dooranaysaa ninka ugu akhlaaqda wanaagsan ninka yacni ugu akhlaaqda wanaagsan walidalik buu nebigeenu wuxuu laha calayhi salaatu wasalaam u fiirsada akhlaaqdii wanaagsanayd waa taasoo ifkii iyo aakhira intii la joog labadii markii la joogaba aakhira iyo adduunba intii la joogay khayri khayriyadii iyo wanaag wanaaggii iyo xasanaadkii waxaa qaatay akhlaaqdii wanaagsanayd ilaahay waxaan ka baryana inuu akhlaaqdina wanaajiyo way kala dooranaysaa buu xadiidkaasi tilmaamaya oo kii markaa khayrka badnaa ama akhlaaqda wanaagsanaabaa guursanaya culummo kalena waxay dhaheen maeg ninkii ugu dambeeyey baa guursanaya iyagoo markaa xujo iyo daliil ka dhiganaya haweenkii nebiga sala allahu caleyh wasalam oo haweenkii nebiga guud ahaan dhammaantoodba marka laga reebo caaisha inta kale waa la wada guursaday horaa loo soo wada qabay oo rag hore ayaa soo wada guursaday laakiin nebiga cidi ugamay dambaynin oo aayaadkii qur-aanka ay markay soo degeen wa aswaajuhu ummahaatukum nebiga xaasaskiisa iyo haweenkiisu waa hooyooyinkood ama waa hooyooyinkiin muuminiinta adee ummahaatilmuuminiin wey cidi nebiga calayhi salaatu wasalaam markuu guursaday cidi ka dambaysay may guursanin haweenkii muslim haweenkii nebiga marka ma sababta loo guursan waaye qola waxay ku tilmaamaan xikmadda ku dhex jirtaa waxay tahay haweenkii nebigu uu qabay waxay guursanayeen nebi maxamed maadaama uu ahaa ninkii ugu dambeeyey ee guursaday markaa ninkii ugu dambeeyey maadaama uu yahay isagay guursanayeen marka labada xadiis isma diidayaan ama labada aragtiyood isma diidayaan hadba kay noqotaba mid walba waa ku sax oo haddaynu nidhaahno way kala dooranaysaa iyo ninka ugu akhlaaqda wanaagsan bay dooranaysaa taasina waa waa macquul oo waa mid wanaagsan haddaynu nidhaahno ninkii ugu dambeeyey baa guursanayna taasina waa mid wanaagsan labaduba laba aragtiyood wey insha allahu tacaala waxaa kaloo aynu wax ka tiltilmaami doonaa waxoogaa radin ah oo aynu radinayno u jawaab celinayno gaaladii mustashriqiinta ahaa ee balaayooyinkii ay akrinaysay ee muslimiinta ama gaar ahaan gabdhihii muslimaadka ahaa ee jarka uga tallaabsanaysay iyo dhagartii ay maleegeen iyagoo isticmaalaya ama adeegsanaya arrimo caqliga bini aadamka yacni aan ku jirin ama aan odhan karno waxay doonayaan inay duufsadaan gabdhihii muslimaadka ah waxay dhahaan inta badan ay akhriyaan cadaaladda islaamku meeday gabadhii markay adduunyada joogto ninkeedii dhowr haweena buu guursanay laakiin gabadhii looma ogola iyadu inay tacadud zawja ay samayso inay tacadud ay samayso iyadu oo ay rag badan guursato marka su-aashaasay kusoo dhex turaan shubuhaadka iyo ismuudsiinta ah dumar badan macalasaf maadaama aad aqoon u lahayn diinta islaamkana qofkii aanu aqoon badan aanu lahayn way duubsanayaan oo been bay ka dhaadhicinayaan marka insha allahu tacala su-aalahaasaynu ka jawaabi doonaa wixii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu inaga garansiiyo jawaabtuna waxay noqonaysaa su-aal layagii lagu celinaya dee gaaladii lagu celinayo su-aasha lagu celinayana waxay noqonaysaa gabadhu inay hal nin keliya guursato horta sharaf bay u t ixtiraam ayay u tahay gabadh kastoo kariime ah oo wanaagsan inay hal nin ku koobnaato waxayna tusinaysaa gabadha cifadeeda iyo wanaagsanaanteeda iyo dhowrsanideeda laakiin gabadhii haddii la odhan lahaa intaasoo nin ha wadaagtaan meeshii ma imanayso markaa sharafi ma imanayso cifana meesha ma jirto dhowrsanina ma jirto oo waa gabadha dadkaasi ay wada leeyihiin walcaadu billah su-aashow koowaad eanu doonayna inaynu weydiino dadka kan gaaleed waxaynu leenahay maanta adduunyada iyo meelaha kan waddamada reer galbeedka gaar ahaan waxaa ka jira kalaabyo dadku ay ku tuntaan oo zinadii balaayadaasi ay ka jirto oo dumarku ay jidhkooda ka ganacsadaan walcaadu billaah oo raggu intay yimaadaan markay shahwadooda bixiyaan intay waxoogaa lacaga bixiyaan gabadhii marka halkaa sharafteedii ay ku dhacdo oo gabadhii laga dhigtay markaa addoommad yar oo halkaa joogta oo markii loo baahdo loo imanayo waxaa kaloo jirta marka gabadhii markaa walciyaadu billah jidhkiiba ka ganacsanaysay waxaa jirta in toddobaadkii kastaba caafimaadkeeda la baro la baadho laba jeer si ay gabadhii aanay cudurro badan aan u qaadsiinin ama aanay ugu gudbinin dadka kale de macmiisha la ah walciyaadu billah su-aashu waxay tahay maxaa gabadhii ninka keliya ku koobnayd ee ninka keliya uu qabayo sharafta lahayd ee kariimadda ahayd ee cifada iyo dhowrsanaanta lahayd ayada loo baadhi waayey toddobaad kastaba laba jeer oo looga baadhi waayey cudur oo tan suuqa gashay ama kalaabka joogtae jidhkeedii ka ganacsanaysa iyadana looga baadhaya muddo dhan laba laba jeer toddobaadkii looga baadhaya caafimaadkeeda sababtu waxa weeye gabadha tani waa mucarada waxay u banbaxsan tahay cudurro marka meesha waxaa ku jirta gabadhii haddii ay guursato rag fara badan waxaa imanaya xanuunno fara badan iyo cudurro fara badan oo jinsi ah oo idiskii ka mid yahay ama viruskii iyo bacteria iyo cudurro aan dawaba lahayn walcaadu billah marka way og yihiin way og yihiin maxaa keenay gabadha ninka keliya ku kooban inaanay cudur qaadin laakiin gabadha keli gabadha ku kooban ama gabadhaan nidhi waa la wadaagayo intaasoo qof baa yimaadayada cudurrada u keenaya meesha xikmadda ku jirta waa maxay waay bay u dhacaysaa nin gabadhna inaanay cudur aanay ku dhicin oo nin keliya uu qabo gabadha tan kalena ay cudurro inay ku dhacaan ay jaaniskeedu waa aada u fara badan yahay oo ay uga baadhayaan caafimaadkeeda u baadhayaan toddobaad kastaba laba jeer su-aasha horta waa inuu gaalku ka jawaaba su-aasha labaad ee gaalku ka jawaabaya waxa weeye ninkii waxa loo sameeyey ama ninkii dhallinyarada ahaa waxa loo sameeyey meel kalaab ah oo uu shahwadiisa kusoo gudanayo oo uu tegayo intuu lacag bixiyo gabdho marka uu ka helayo loo tegayo oo ninkii isagiibaa dalbanaya wax isagiibaa raadinaya lacag buu sitaa taa beddelkeeda waxaynu leenahay ma jirto adduunyada meel raggu ay fadhiistaan ama wiilashu ay samaysteen oo raggu ay fadhiistaan oo haweenku ay u yimaadaan iyagu oo haweenku markay u yimaadaan inay lacag bixiyaan kadibna hawshu markay dhacdo dumarku ay iska noqdaan meeshaa rag fadhiyaa ma jiraan talow ilan haweenkii waatana meelba wiilashii halka meelaa loo sameeyey dumarku ay yimaadaan iyagu waa kuwan imanaya xumaantii halkaa ku samaynaya laakiin wiilashu meel loogu yimaada ma jirto adduunyada ma jirto mana dhacayso lagamana helayo adduunyada walow reer galbeed oo dhan isu wada geeyo meel raggu intay fadhiistaan dumarku ay imanayaan iyagoo wax raadinaya oo lacagna ku bixinaya way yar tahay inay jirto maxaa kalifay waa taa su-aasha kale maxaa kalifay sababtu waa maxay waay bay u dhacday maxaa gabadhii ku kalifi waaye ama ku qasbi waaye inay qabato kalaab rag ay joogaan waxaynu halkaa ka fahmaynaa in gabadhii ama haweenaydii aanay ay sharafteedu tahay hadiyo jeeraale in tala doono ay noqoto yacni ta loo soo golo fadhiisanayo ee sharafta loo samaynayo ee reerkooda laga raadinayo ee meherka laga bixinayo inay sharaftu halkaa ku jirto ayaad dareemaysa laakiin gabadhu inay nin raadsato ay tidhahdo nin baan guursanaya iyo anaa meher ka bixinaya qof kastoo caqlila ama qof kastoo muslin ama gaal ah wuu garanayaa ama gabadh kastaaba way garanaysaa inaanay sharaftu halkaa kuba jirin waayo mar walba waxaa khayr badan oo wanaagsan gabadha in la doono oo sharaf loo sameeyo laakiin gabadhu hadday wax raadsato sharafi meesha kuma jirto marka labada su-aalood haddaan si kale usoo u tilmaamno waxaanu leenahay sababta keentay in gabadhii ay nin keliya guursato waa cudur ama looga cabsanayo ama jaanis cudurro badani ay looga cabsanayo inay ku dhacdo oo adigan adiguba qirsan in toddobaadkii laba jeer la baadhiyo dumarka qaybta labaadna waxa weeye sharaftii gabadha iyo cifadeedii iyo dhowrsanaanteedii ayaan meesha ku jirin u fiirso gabadhku si kastay u xumaato ama fal kasta xun ay u samayso mar walba haddana kuma faanayso ma jecla waxaana ay wato oo qalbigeeda iyo kalgacaylkeeda kama soo go-ayso waxyaalaha cajiibka ah ee dhowaan la ogaadina waxaa ka mid ah ee su-aashaasoo dhan gebi ahaan radinaya celinaya waxaa ka mid ah arrin maalmo dhoweytolo la ogaaday waxaa la ogaaday in faraha bani aadamku ay leeyihiin xariijimo u gaar ah xariijimahaasi waa la yaqaanaa qofkaa faraha laga qaaday waynu maqalnaa talyaaniga isagoo jooga ama griega isagoo joogaa faraha laga qaaday oo kuwa boolisku isticmaalo aqoonsiga shakhsigabaa loo isticmaala sidaasoo kale xubin kastoo jidhka bini aadamka ka mid a iyaduna waxay leedahay d n a ama wax khaas u ah oo qofkaasi uu iska leeyahana dadka kale la lahayn qofka bini aadamka wuxuu ka kooban yahay hidasidayayaal hidasidayayaashaasi d n a ga ku jira oo kusii guda jira saliska iyo unugyada bani aadamku waxa ka waxa ay xasuustaan oo gabadha kuweedu ay xasuustaan ninka qaba oo waxaad moodaa markaa markii ninkiiyo gabadhii ay xidhiidh uu dhex maro waa ninkiiyo xaaskiisii isqabay in markaa haweenay haweentii ay xasuus oo kale ama waxaynu ku tilmaami karino diiwaangelin oo kale ay u diiwaan gashan tahay in ninka qaba uu yahay ninka caynka ah d n a giisa uu sidaa yahay ama geneticalkiisa uu sidaa yahay hidasidihiisa uu sidaa yahay marka haddii nin kale uu iman lahaa waxaa badanaysa markaa jaaniskii cudurradu ay ku dhacaysay ama cudurrada ku faafa jinsiga ee idiska iyo viruska iyo wixii la midka walcaadu billah walidaalik marka xitaa cilmigii sayniska ahaa iyo cilmiga aqoontii bani aadamku ay gaadhay waxayna tusinaysaa oo aynoo caddaynaysaa in haweenku haddii nin wax ka badan ay guursato in cudur uu ku dhacayo waa shaki la-aan qodobka labaadna waa sharaftii oo gabadhii sharafba ma dareemayso ama qadarin ma dareemayso ama ixtiraam ma dareemayso waa haddii markaa ay rag badan ay wada wadaagaan walcaadu billah kuwaasi waa jawaabaha aynu odhan karno waynu ku radin karnaa iyadoo ay jirto waxyaalo fara badan aynu soo qaadan karayno doowintaasan insha allah tacala kusoo gebagabaynayna ada wallahu aclam wabilahi towfiiq sala allahuma calaa sayidina muxamedi wacala aalihi wasaxaabatihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته